أما bacd ikhwati fi lislaam waxaa muxaadar noo soo jeedin doona walaalkeen maxamed axmed sidaa daraaddeed waxay ku saabsan tahay ijaabka falyatafakkanu
إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا واللباس التقوى ذلك خير الله سبحانه وتعالى wuxuu kitaabkiisa munazalka oo muxkamkaa ku bayaaniyey inuu bani aadamka ku galladaystay labis ay ku qarsadaan cawradooda iyo wax ay ku xaraboodaan intaba allah subxaanahu wa tacaala nicmooyinka waaweyn ee uu bani aadamka ku galladaystay waxaa ka mid a labiska arratirka cawrada lagu qarsanayo waxyaalaha la isku qurxinayo ee arratirka ah rabulciisa subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay arratirku waxuu qayno leeyahay oo uu sharaf qofka agtiisa yani ku yeelanayaa ama alla raalli uga noqonayaa markuu arrati cabsiyo ku dhahan tahay ou yahay oo qofku rabbiga uu ka baqanayo subxaanahu wa tacaala axadka haddousan rabbi ka cabsanin asousan rabbi u dhowaanin labiska ou xirtaa wuxuu noqonayaa nooc lagu cadaabo laakiin ma noqonayo waxau adduunka iyo aakhirada sharaf iyo wanaag ku yeesho allah subxaanahu wa tacaala hadduu qadaro waxaan wax ka sheegi doonaa sharafta iyo qaymaha ay diinta u yeeshay xijaabka inanta muslimadda ah oo ay leedahay iyo labiska ay xihanayaan dumarku oo diintu amartay habka loo xihanayo iyo sida waajib looga dhigay oo haddii laga tago ay dadka musiiba ugu dhici doonto haddaba inanta muslimadda ah waxaa laga doonayaa hadday doonaysa nabadgeliyo sharaf iyo qaymo inay yeelato inay liibaanto adduunka iyo aakhirada labadaba hadday doonaysa muslimaddu waa inay ku camal fashaa diinta islaamka kulligeed waa inay ku dhaqantaa diinta islaamka qaybaheeda oo dhan xagga caqiidada xagga cibaadada axkaamta iyo akhlaaqda intaba waa inaysan kala qaadin diinta islaamka ee qayb walboo diinta kamida ay ku dhaqantaa muslimaddu haddaysan sidaa yeelin waxay la kulmi doontaa dulli adduunka iyo aakhirada labadaba waxaa laga doonayaa marka muslimiintu inay rabbigood ka cabsadaan diintana ay ka deeyaan in qaybna la qaato qaybna laysaga tago waayo allah subxaanahu watacaala axkaamta diinta islaamka jumlo ahaan bau dadka ugu waajibiyey mana uusan ka kala tegin mana uusan oranin qayb baa la samaynayaa qaybna waa laga tegi karaa haddaba axkaamta diinta islaamka waxaa ka mid ah oo inanta laga doonayo muslimadda ah nin kastoo islaamana laga rabo inuu fuliyo oo uu haweenkiisa iyo inantiisa iyo waxa uu mas-uulka ka yahoo dumarka u diro xijaabku inuu yahay mid waajib ah iyo inantu inay asturato xijaabato rijaasha ajaanibtaa kolka ay ag joogto axkaamta diinta islaamka waxaa ka mid ah inay inantu ku sugnaato aqalka ayadoo adeecaysa allah oo fartoomaysa amarka allah oo ula jeeda arrintaas ayadaa inay fartoonto allah amarkiisa subxaanahu wa tacaala waayo allah wuxuu qur-aanka ku odhanayaa waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa dumarka muslimaadka rabbi wuxuu ku yidhi aqaladiina ku sugnaada siday jaahiliyadii hore yeeli jirtay ha yeelinina tabarujka iyo ziinada banaanka la geynayo ha samaynina iska ilaaliya wixii gaalada lagu yaqiinay iyo mulxidiinta waxaa lagu yaqaanaa dadka gaalada ah oo jaahiliyada ah oon islaam iyo diin midnaba shaqad ku lahayn dumarkoodu inay quruxda banaanka ku muujiyaan wixii rabbi u diray oo dhanna ay layacaan muslimadda taas ayaa looga digayaa haddaba inanta muslimadda ahay ku sugnaaw aqalkaaga hana ka bixin aqalkaaga inaad daruuro iyo dan lagama maarmaana u baxdid mooyaane iyo xaaje aada u adayg badan taas ayaa laga doonayaa inanta muslimadda ah marka xijaabka bacdama aan daraasay doono haddii allah yidhaahdo oo aan doonaynana inaan si kooban oo fudud u sheegno shuruud ayuu iska leeyahay xijaabku shuruuddaas haddii la waayo xijaab wax la yidhaha ma jiraan shardiga ugu horeeyaa waxa weeye waxaa waajib ku ah inanta muslimadda ah jirkeeda oo idil inay dado kulligii waa inay jirkeeda oo dhan qarisaa ilaa waxyaalaha ay culammadu isku haydo mooyaane culammadu waxaa jira waxyaalaha ay isku haydo oo ay leeyihiin waa waajib inay inantu qariso iyo waajib maahan waxaa ka mid a wejiga iyo labada calacalood wixii ka soo haray inantu inay qarisaa waajib ayay ku tahay laakiin labadaas muran ayaa ka taagan bacdamaa labadaa muran ka taagan yahay waxaa laga yaabaa inantu hadday ka tagto inaan la yani la dagaali karin oo la yidhaah yani aan lagu oran karinin diintii baad ka baxday maxaa yeele muslimiinta diintaan garatay oo u soo halgantay oo wax ka garanayay ayaa isku qabtay macno ahaan walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha waxaa loola jeedo waxayna in badan arkayaan inaysan waajib ahayn in badan oo muslimiinta kamidana waxay arkayaan inay waajib tahay marka waa masale khilaafiya wixii ka soo haray inantu waa inay jirkeeda oo idil asturtaa waxaana u khayr badan sida loo rajaynayo wanaaguna ow yahay inay xataa wejigeeda dadato gacmaheeda dadato jirkeeda dhan ay qariso khayrka sidaas ayay ku gaari kartaa in badan oo kamida inantu hadday alle darti u yeesho waxaana laga doonayaa muslimaddu inay wanaagga ku dadaaso rabbina ka baqato allah subxaanahu watacaala ayaa yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihina waa shardiga ugu horeeya oo xijaabku iska leeyahay shardiga labaade xijaabku leeyahay waxa weeye dharkay inantu xidhantahay waa inuu dhar adag yahay dhar adag oo aan khafiif ahayn waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau sheegay aakhiru zaman in ay dhici doonaan dumar labisan oo qaaqaawan oo aan jannada alla gelayn carabteedana aan helaynin halkaa waxaa laga gartay inay waajib tahay dharka la xidhanayaa dhar adag inuu yahay adayku hadduu faraha ka fatana waa dhib haddii jileecu faraha ka fatana waa dhib waxaa la doonayaa dharku inuu dhar muctadila noqdo oo dhinac kastaba ka anfici karaya qofka jirkiisa cawradana u qarinaya shardiga saddexaad waxa weeye oo xijaabku iska leeyahay dharka ay inantu xidhanaysaa waa inuusan noqonin dhar barafuun ka soo carfayo kolka ay suuqa aadayso waayo rasuulku waxau yidhi sala allahu alayh wasalam haween alla haweentii yani iisoo cabarida ee dariiqa marta waa zaaniya qofka fiiriyaana waa zaani sala allahu alayh wasalam adilo saxiixa ayaa sidaa nabiga uga sugan sala allahu alayh wasalam shardiga kale waxa weeye oo afaraad waa inaan labdisku shabihin labdiska ragga waayo rasuulku wuxuu lacnaday sala allahu alayh wasalam almutashabbihaati min annisaai birijaal kuwa dumarka kamidka ah ee ragga isku shabaha rasuulku lacnad ayuu dusha ka saaray waa inaan inanta u labisan sida ay ragga u labisaan mana laga hadlayo xagga midabka marada waa laga yaabaa maruhu inay isku midab yihiin laakiin kayfiyadda labiska loo qaata ragga iyo dumarku way ku kala bedelan yihiin culamada qaar waxay odhanayaan tashbiihaas waxaa loo celinayaa gobolka ay inantu ku nooshahay dhaqanka ka jira iyo sida ay xaaladdu ka tahay maxaa yeelay meelaha qaarkood rag ragga waxaa jira dhar ceeb ku ah meelaha qaarna ay ka qaataan amaakinta qaarkood waxaa jira dumarka labis yani ceebka ah oo laleeyahay waxaan raggaa lagu yaqiinay oo dumarku ma qaadan karaan waxyaala noocaasa ayaa jira taasuna waa arrin aada u sahlan waxaa la doonayaa inaan sida raggu wax u labisaan dumarka u labisan shardiga kale waxa weeyaan oo laga rabo xijaabka waa inaan maradu ku dheganayn haweenta inanta muslimadda marada ay xidhanayso xijaabka waa inaysan jirkeeda ku dheganayn maro fadfaad ah oo waasix ah oo jirkeeda aan qabsanayn oo aan ibnaheeda masawirayn waa inay tahay maxaa yeelay jalaabiibta markuu ilaahay ka warramayo oo yidhi dushooday ku raariciyaan danta laga leeya waxa weeye maraweyn oo jirka ka fogsan oo aan jirkeeda sawirayn ayaa loola jeedaa xijaabka waxyaalaha laga doonayo arrimahaas ayaa ka mid ah markaa ka gadaal waxaa ka mid ah xijaabka waa inaysan inanta muslimadaahu shabihin haweenka gaaladaa labiskooda waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam waatuu adila ku yidhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum waa arrin aada u khatiira inay sida gaalada u labisato sida gaaladoo loo labisana waxaa kamid a in la xirto maryo gaagaaban oo inantu suuqa ku marto inay markaa sida doorooyinka u labisato oo ay xirato maryo jirkeedana ku dhegan gaagaaban iskaashooyin dhaadheerna ay hoos ka soo xirato shanshada bartankeeda iyadoo marada ku joogto inay dinteeda qaar kamida muujido inay dhudhunkeeda iyo gacmaheeda muujido yacni dhudhumada meel kamida ama inay shanshadeeda muujido ama inay luqunteeda muujido waa waxa gaalada lagu yaqaano inanta muslimadda arrintaas waa ka mamnuuc shardi kale ayaa jira oo isagana mamnuuc ah oo xijaabka lagu xirayo waa inaan maradu maro shuhro ahayn shuhrada waxaa loola jeedaa maro lagu faanayo oo qofku sharaf gaara iyo qaymo gaara inuu dadka dheriya oo ku muujinayo waayo axadkii libaasa shuhra labisa ilaahay maalinta qiyaamada labis noocaas ayuu u xiraa sida uu nabiguba ku cadeeyey xadiid ay sunanku qorayeen oo xasana marka muslimiintu rabbi ha ka bagayn hana ku dadaaleen wanaagga xijaabku waxa uu kamid yahay sarabta ay gabdhaha muslimaadka u iska leeyihiin haddii la waayana wax hagaagaya aan la arkin waxaa sayaa badan xijaabka sida ay u sugaan ama ay u qireen inuu sharaf leeyahay dadka gaalada ah oo cadowga islaamka ah iyo sida dadka muslimiinta ay aad iyo aad arrintaa ayada uga durgayaan waxaa jirta inay xijaabka aad iyo aad u qadariyeen una ammaaneen dad ayagu aan diinta shaqo ku lahayn markay ammaanayeenna waxay yidhaahdeen xijaabku waxa weeyaan sharafta keliya oo ay muslimiintu dheer yihiin gaalada maxaa yeelay inanta in la qariyo oo la asturo oo la ilaaliyo qiimaheeda ayaa ku sugan xaaladdaas ayadaa waxaa daraajo ku sameeyey gabar u dhalatay maraykanka waxay fidisay amay soo qortay jariidad la yidhaha aljumhuuriya oo ka soo baxda qaahira kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii maqaal ay qortay inan suxufiyad ah oo maraykanka u dhalatay inantaas ayada ee kaatibadda ah hadalkeedii waxay tidhi sida soo socota hal bil markay joogtay ka gadaal masar hal bil markay halkaa joogtay ka gadaal ayay hadalkan soo saartay oy dumarka la kulantay carabta ahay oo islaamka lagu waday oyna ka cabanayaan xijaabka iyo waxa lamidka ah waxay ku tihi ina almujtamaca alcarabiy waa mujtamacun kaamilun wa saliim mujtamaca carabiga ah oo diinta iskale macnaha ayay ula jeedaa waa mujtamac kaamil ah xagga sharafta wuxuuna ka nabadgalay xumaan oo dhan waa mujtamac najahan oo qiimo badan iska leh waxay tidhi waxaa xaqiiqa ku ah mujtamaca isaga ah oo sharaf iyo qiimo uu ku leeyahay an yatamasaka bitaqaaliidihi inuu taqaaliiddiisii hore qabsado ayaa laazim ku ahbay jiri sharaf iyo qiimana uu ku leeyahay ayadu qur'aankii waxay ka dhigtay taqaaliid maxaa yeele wax kalay ka ogtahay malahanba dhaqan bay u haysatay caado waxa kan taqaaliiddaas oo ah bay tihi allatii tuqayidu alfataa waashabaab fii xuduudi almacquul waxay tihi waa taqaaliidda xadisay oo xirsay gabdhaha da'da yar iyo dhallinyarada xuduud macquula ayadoo lagu ilaalinayo waxay tihi mujtamaca isaga ah waa mujtamac khilaafsan bilkulliyada mujtamaca alqorobiyi waalimriikiyi ayuu khilaafsan yahay haddaba waxay ku tihi ayadoo la hadlaysa dadka halkaa joogay fa cindakum taqaaliidun mawruusa waxaa agtiina ahaaday taqaaliid la dhaxlay oo laga soo dhaxlay dad hore taqaaliiddaas ayadaa waxay waajibinaysaa bay tihi taqyiidul mar'a in inanta xuduud la siiyo la xidho taqaaliiddaasi waxay waajibinaysaa bay tihi aabbaha iyo hooyada in la ixtiraamo taqaaliiddaasi waxay waajibinaysaa ayay tihi islaantaasu in layshortaago ibaaxiyada gabadha reer galbeedka ay iyadu banaysatay oo mujtamaca iyo aqalada iyo dhaqanka reer galbeedka baabiisay orobada iyo maraykanka ayay tihi inanta oo hadalkeedii sii wadata suxufiyadda maraykaniyadda ah waxay tihi quyuuddaas ayada ah waa quyuud bay tihi saalixatun naaficatun ah waa mid saalixad ah oo wax anfacda una suubata mujtamaciina waxay ku tihi ayadoo dadka la hadlaysa hadalkaa yaabka badan lihaadaa ansaxu bian tamasakuu bitaqaaliidikum wa akhlaaqikum waxaan idinkugu naseexaynayaa inaad taqaaliidiinna iyo dhaqankiina iyo akhlaaqdiinaas aanan ka tegin oo aabadyow haysataan taqaaliiddaas aad yani ilaalinaysaan waa maxaa bay tidhi waxay tidhi imnacu likhtilaaf waqayiduu xurriyat lfataat ragga iyo dumarka isdhexgeliddooda iyo isku daraantooda reeba gabadha da'da yarna xurriyadda ay iska leedahay xida oo qayda oo wax walba mid xurriyad u leh yaysan noqonin xurriyaddeedu miday qaydan tahay ha noqoto bal waxay ku tidhi irjicuu ilaa casri alxijaab u laabta casrigii xijaabka ay gabdhihiinu xijaab ka qaadan jireen markaasaad sarafka qayma laheedeene sidaas ayaan idiin sheegayaa fa haadaa khayrun lakum min ibaaxiyatin wa indimaaqin wa majuuli rabba wa imriika taas ayaa idinkaga khayr badan ibaaxiyada wax walba la banaystay iyo xayd furaanta iyo waalida oroba iyo maraykanka ka jirta ayay ku tiri gabadhay suxufiyadda ahayd waxay la hadlaysaa dumarka carbeed oo ku yidhi annaga waa nala addoonsadaaho diintaasaasan na yeesho wahaakada hadalkay u soo jeedinaysa arag waxaa aada u wanaagsan warkaa inay dhegaystaan dimuqraadiyiintii balse ay u arkaan inaysan waxay meesha ku hayaan la arag waxay tihi mujtamaca imriikiga ah waa mujtamac munxaqid ah oo ay ka buuxsantay ibaaxiyada akhlaaqxumada iyo dulliga oo dhan waxay tihi ina alikhtilaaf ikhtilaafka ragga iyo dumarku isku dhex darsan yihiin ibaaxiyadda iyo xurriyadda mujtamacu oroba iyo imriika aqaladii ayay baabi'isay arrintaasu qiyamkii wax lagu miisaami jiray ayay jilgisay akhlaaqdii iyo saraftii ayay tirtirtay gabadha fataatada oo da'da yar bay tiri oo sanad labaatamaad ku dhex jirta mujtamaca cusub ee oroba iyo amriika ka jira waxa weeye bay tiri inay wiilasha ku daran tahay inay raqsi iyo iskajabi samaydo inay khamrada cabto inay mukhadaraadka anwaacdiisa siday doonto u cunto biismi xuriyana ay ku yeesho sidaas dhibkana haysaa waa dhib noocaasa bay tiri waxay weliba adeegsanaysaa bay tiri biismi almadaniya waalxuriya waalibaaxiya ee magaalnimada iyo xornimada iyo sharafta ayaa sidaa qabtaa inanta ayadaa way cayaarin xumaan oo dhanna way samayn bay tiri qofkay doontayna la mucaamaloon ayadoo caa'iladii dhashay ay arkayso mucallimka wuxuu dhigayay oo u jeedo ninkay doonto markay la tumanaysaa hooyadeed iyo aabbaheed waxay ku ab ku afjartaa bay tiri iyo mudarriska wax u dhiga biismi alxuriya xor baanu ahay saan doonaan yeeli kara anigu saas ayay ku afjartaa bay leedahay anigu waxaan doonaan samaynayaa waxay tihi daqaa'ib gudihiis ayay guursataa saacaad ka gadaalna waa la furaa danta ay leedahay waa hal habeen in lala jiibsado dala khamraana loo qaada bis dadka noocaasa oo dhibaatada noocaasa naga haysato da'dooda waxay u dhaxaysaa bay tiri shan iyo toban ilaa labaatanka wixii ka badan iska badaayay sidaa darteed sharaftiinna iyo qaymihiinna waxay ku jirtaa bay tiri inaad aqallada ku laabataan xijaab inaad xidhataan ragga inaad ka socnaataan maxaa yeelay taqaaliid inaad ilaalidaad leedihiin saas ayay ugu nasaxayda dadkii marka macnuhu waxa weeye meeshaan mujtamaca yani carbeed iyo mujtamacu doona ha noqde eh manaha marjic ma ahan waxaa marjic ah oo dumarka inay xijaab xirtaan aqalada ku sugnaadaan marjic ah oo loo celinayaa waa kitaabka allah iyo sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam kuwaas ayaa marjic u ah ummaddana kuwaas ayaa ku iljaamiyey inay dumarku ragga ka socnaadaan aqalada ku sugnaadaan qurunka iyo ikhtilaafkana ay joojiyaan iyo xarig furaanta say doonaan ay yeelayaan haweentaa gaalada ah waxay u naseexayday muslim iyo muslimad kasta ayadoo gaalad ah oo kaafirad ah oon islaamka wanaagiisa waxba ka garanaynin haddana waxay wax oon ka dareentay sharabtu inay ku jirto dadku inay fikradooda hore u laabtaan oo sida ay wanaag tahay haddaba kaatibadda imriikiyadda ah waxay qirtay sharabta diintu leedahay fadli iyo qaymana waxaa la yidhaha baa la yidhaha wixii cadowgaagu firo cadowgaagu wax uu firo ayaa sharaf la yidhaha allah wou run sheegay warkiisuna weligii run bou ahaa waana yahay sharafta iyo qiimaha koonkana isagaa yaqaan markuu allah odhanayay maslaxada oo dhan ayuu subay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa ku sugnaada dumarkow aqallada ha isu qaawinina say isu qaawin jireen dumarkii gaalada ahaa ha u muujinina diinadiinna iyo sharaftiinna say gaalada iyo diinlaawayaalku yeeli jireen jaahiliyada jahanaba wax lagu gala mooye aan wax kala shaqayso oqoon saxiima wax gaarsiiye mooye aan wanaag kala garanayn sidooda kale ha noqonin oo alla yidhi subxaana wa tacaala waa lala hadlay marka halkaas waxaad ka garatay sharafta iyo qiimaha uu iska leeyay xijaabku iyo diinta islaamku say u qaymaysay gabadha la yidhaahdo maryam jamiila maryama jamiila waa haween kaafiradaheed oo soo islaamtay waxay tihi ayadoo warbixin bixinaysa dadki kuma jiro khada'a iyo gebka caalamka ku dhacay inuu ka yimid falsafooyinka sumaysan oo ay wataan dadka reer galbeedka oo xurnimada u adeegsada qurunka dadki kuma jira ayay tihi arrintu halkaa inay ka timid waa falsafo rumays sumaysan haweenta ayadaa maryama jamiila qiso cajiiba ayay leedahay wayna soo islaamtay warqadahana waxaa u jiri jiray abwacda almawduudi raximahullah haweentaasi waxay tidhi muslimadda ah markaa ibaaxiyada la sii daayay dumarka oo ragga lagu dhex daray siday doonaan meeshay doonaan ay aadaan xayg la'aan ilaalin la'aan dhawrid la'aan iyo in haweentu siday doonto ay ku labisato waxay tihi falsafo sumaysan oo bani aadamka lagu baabi'inayay saraftiisa adduunya iyo tiisa aakhirada ayaa keentay oo dadka ugu yeertay waana waxa ay gaaladu wataan gaaladu waa cadow waxayna ku dadaalayaan xumaanta oo dhan inay adiga kuquxiyaan waa inaan cadow ka dhiganaa taas ayaan idinka doonayaa waxaa loo baahnaa bay tiri dumarku inay aqalada joogaan khaarij albuyuud inay haweenku ka shaqeeyaan suuqyada inay wareegaan masraxyada meelaha lagu dhigo riwaayadaha inay tagaan sineemooyinka inay ka qayb galaan falsafo sumaysan oo ummadda baabi'inayso cadow ow keenay ayaa wadatay iska day diinta eh akhlaaqda bani aadamnimadu ma ogola ayay tiri waxaa waana waxaad u xumaato badan musrooyinkiibaa baaba'ay xaaraantiina waa la xalisay dhallinyaradii soo baxaydana dulli aan qaymo lahayn oon adduunna wax ka qabsanayn aakhirana aan u shaqaysto karin bay noqdeen anwaruuljundi ayaa ka soo naqliyay hadalkaa maryam jamiila waxay tidhi islaamkeedii ka gadaal dumarka muslimaadka aho oqoonsada nicmada alle dushiinna ugu nicmeeyey oo ah diintan qiimaha badan oo axkaamteeda iyo aadaabteeda ku yimideen inay dumarka ka ilaaliyaan qurunka iyo waxa ay ku dulloobayaan diintaas alla uga mahadiya waa diin sharaf iyo qiimo badan iska leh diintaasu waxay ka shaqaynaysaa karaamadiinna in la ilaaliyo dhowrsanaantiinna in lagu dadaalo xayaatadiinna burbur in laga ilaaliyo aqalladiinnu inay dundumaan in laga xisriyo waxay tidhi maryama jamiila rabbigiin uga sugriya idinku dhaliyey oo diintaa ha la yicimina low aad qaynaheeda garanaysaan isagama isagama aadnan tagteene xadiyada noocaa weeye waxaa socdaalay inan muslimaad ah oo lagu loogu kuyeeyo sari ummu sariif waxay aaday yani oroba waxay soo qortay jaridada la yidhaha almujtamac alkuwaytiya bisha rajab ayadoo laba ah kun iyo afar boqol iyo afartii hijradu markay ahayd waxay tidhi haweentu reer galbeedku ay ku faanayaan ma midda aan garbi ku soo arkay ah waxyaab badan ayaan arkay rijaalan wa nisaan dadka islaamka ah iga dhegaysta ayay tidhi hadalladeedii waxay ku bilowday waxaa rabbi qadaray ayay tidhi addihaabu ila aloroba ina aan orobo aado ayaa rabbi ii qadaray orobadaasoo ah bay tihi dadkeenna da'da yar iyo gabdhaheennu meesha ay ku calaalugaan oy ku calwasaadaan oy hameenkii ku qarwaan safarkeeda jacayl intay uga qabaan waxyaabaha aan ku soo arkay bal iga maqla ayay tihi kolka waxay tihi markaa halkaa tegey wax kalaba intaana bilaabin xamidtullaha alfa mara kun jeer baan alla ku xamdiyey kun jeer ayaan alla mahdiyey allihii muslimad iga dhigay iina qadaray asaga inaan caabudo tamaan badan oo ay dadku ku jiraanna inaan garta igu ilhaamiyey rabbigaas ayaan kun jeer ku xamdiya bay tihi markaa ka gadaal waxay tihi waxaan arkay gabdhaha darbi ku nool inay fasaadka iyo inxiraafka barbaariyaan ayagoo adeegsanaya biismi alxuriya xumaanta ay ku dhaqmayaan raaxada ay ka helayaan iyo dibka ay ka helayaan dibka ay ka helayaan baa badan sidaas ayay ku tiri waxay la mid tahay hadalku alla yidhi yadcuu min duuni illahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfachu dalika wa dalaal baciid yadcuu laman daruhu aqrabu min nafsi labi'sa almawla walaa bi'sa alcasiir dadka muslimiinta waxay caabudaan alla sukadiisa waxaan anfacayn dibina karin waxna ka qaadi karin dadkaasu way baadiyoobeen bu alla yidhi waxaa ka siiyaa badan bu alla yidhi waxay caabudayaan midka ay caabudayaan nafcigiisa iyo dibkiisa dibkiisa dhow alla leeyahy inuu anfaxo iyo inuu dhibo in dib ka soo gaara ka dhawaanta badan inuu faa'iido ka keeno waxay tihi dumarkaas waxa ay ku jiraan faa'iida inay ka helaan inay ku dhibaatoobaan ay ku baaba'aan baa ka dhog waxay dhibka intaa leeg u maraysaa inay hesho saman aad u yaraan badan oo ay mara ku iibsato ama ay tiraa waan ku noolaanayaa waxyaabaha aan la yaabay waxa weeye bay tiri yani inantaa u safartay oroba dumarkaasu waxay u dhexeeyaan san iyo toban ilaa labaatan dhammaanta ugu badan kuwa samaynaya weliba kuwa wax lagu xayeesiiyo oo jirkooda banaanka lagu iibinayo waxay tihi haddaba waa yaab eh sidaasu maxuriya haweentu inay aqalka ka baxdo ayadoo qaawan maxuriya haweentu inay dariiqyada taagnaato ayadoon dhar lagu arag maxuriya waddada bartankeeda iyo fanaadiqda waa meelaha yani loo yaqaano hoteelada iyo wixii lamid eh in ragga ay ku faajiyeeyaan carabkeeda ku duugaan dadku wada eegtaan maxuriya sidaasi xuriyad iyo sarafniya aad u yaa badan bay ku tiri waa wax yaa badan oo aan waxyiin la garan karin intaasoo dhan wax xurriya noqonaya miyayiin waa maya waxaa laga doonayaa marka muslimiintu inay gartaan xurriyadda iyo sharaftu waa in diinta islaamka lagu dhaqmo waana inay dumarku xijaabka qaataan waa inay dumarku jirkooda qariyaan laakiin haddaan taasi la helin faa'iido la gaaraya ma lahan waxaa loo fasaxa bay tihi raqsiga khamro cabidda iyo meel walba oo dariiq kastoo la maro ah sidii la doono inuu ninku ku yeelo waxyaabaha yaabka badan ooy ka cabatay waxaa ka mid ah meel alla meeshii la doono ayuu ninku ugu tegayaa danta ay leedahay danta uu leeyahayna uga gudanayaa waa wax qariib ah waa wax dhib badan marka muslimiinta waxaa laga rabaa inay ogaadaan sharaf iyo qaymo waxay jiraan inta rag iyo dumar ay kala soocan yihiin oo aan la isku darin xijaabkuna qaymaha noocaasa ayuu iska leeyahay waxaa galay cadowgii islaamka waxaa galay dadkii diinta soo galay oo soo islaamay waxaa galay qof walba oo sharaf iyo qaymo leh waa maslaxada ilaahay ou garanayo keligii subxaana wa tacaala oo dadka wanaag ugu jiro haddaba inanta muslimadda waxaa loo sheegayaa waa quruxda aqalka waa faanuusta iyo wanaagga mujtamaca waana mujtamacan miskiin waa hooyo iyo inan la qadariyo ilaah sharaf iyo qaymo u yeelay waa inay sharafteeda iyo qaymaheeda ka soo baxdaa oy rabbi ka baqataa subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kolka isagoo ka warramaya sida inanta muslimadda ah xijaabku waajib ugu yahay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaa وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ربي وحو u yeeray rasuulka sal allahu calayh wasalam waxuuna ku yidhi waxaad ku tidhahdaa dumarkaaga gabdhahaaga iyo dumarka mu'miniinta oo dhan dushiina jalaabiib ku raariciya dhar waaweyn oo culus oo jidhka kala gaara oo aan idinku dheganayn oo idinka fugsan oo aan qurux badnayn oon dadka soo jiidanaynin ku raariciya jirhkiina xijaabka waxaa ka mida shuruudda ka mamnuuca ah in maradu qurux badan tahay hadday maradu adag tahay oo jirka kala gaadho laakiin ay dadka indhahiisa soo dafayso xijaab ma noqonayso dad badanna waxaad moodaa in lagu yidhi xijaabta laakiin xaragada iska badiya aan laydinsoo eege mamnuuc weeye inanta muslimaddaa marada quruxda badan aqalkeeday ku xihanaysaa ugu talagalay u socoto in aan la dhibayn oo laga baqanayo mujrimiintu gacanta lama soo aadi karaan afkay ka hadlaan gawaarida is ag joogiy joojiyaan gaariga kiisoo kor ma oran karaan meelahaasay ka haysamaan meelahaasay wax ka sheegsheegaan laakiin kuma dhacaan inay gacantooda la su-aalaan siday uga baqanayaan iyo sharaf darrada iyo qiimo darrada ay qabaan waxaa laga doonayaa marka dadka islaamka ah inay rabbigooda ka baqaan diintana ilaaliyaan haddaba inanta muslimadda ahay islaamku wuxuu kuugu yeerayaa inaad noqotid mid dhawrsan caqiifad ah wanaagsan oo xijaab baa lagu wacayaa inanta muslimadda ahay calaa xadin digtoonaansho uga sugnaaw axad kasta oo kuu yeera oo shayaadiinta insiga iyo jinniga ka mid a oo kuugu yeera tabaruj isqaawin oo kuugu yeera bannayn jirkaaga la banneeyo jilbaabka oo layska tuuro iyo cumuum ahaan wax kastoo sharcigu kaa xarimay inanta muslimadda waa inay sidaa garataa wax walba sharcigu ka xarimay qofka ugu yeeraya ha iska ilaalido allah looga boqo rag iyo dumar ilaalinta xijaabka xijaabka dadka caaya oo wax ka sheega ama dumarka xijaaban ku tura labiska ay qabaan darti waa mujrimiin shaqaala u ah alma'suuniya walshuuciya walsaliibiya walsahyuuniya iyo wa min ducaati alkufaar oo dhan ducaadda gaalada oo dhan iyo gaalada idalkeed bay ku yihiin shaqaale ku shaqaynaya ayaga waana cadow islaam qof walba waa inuu sidaa gartaa ma aha xijaabka wax lagu cayaari karo waa sharafta islaamka lagu garta qaymihiisa haddaan dumar xijaaban la helina islaamku inuusan qayma ku jirin baa laga garanaya waayo gaaladu weerarka ugu horreeya islaamka kusoo qaadeen wax waay in xijaabka laga dhigo muslimiinta waa weerarka ugu horreeya lagu soo qaaday marka rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa inantu inay sheegato dadki siday u badan yihiin inay si kala qabaan oo ay waxyaalo kala samaynayaan ummadda arrinkaa isaga waa arrin khatara waayo allah waxau yidhi wain tutic aktara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah in yattabicuuna ila danna wainhum ilaa yakrusuun haddaad adeecdid wax badan oo makhluuqa ka mid a dariiqa allay kaa luminayaan dadkuna waxaan mala ahayn ma raacayaan markaad ku adeeci baa lagu leeyahy makhluuqa in badan oo ka mid a haddaad tidhahd dadka inay u badan yihiin dadka agsarkooda waaba baadi ilaah baa la sheegay waxyaalaha macruufkana waxaa ka mid a oo jira xaqu weligii aqlabiye ma helin baa la yidhaha waxaa la garanayaa arrintu inay sidaa heed marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo yaan la oranin dadka dhinacaasay u badan yihiin dhinacay rabaan ha u bateen kitaabka ilaahay meesha u jira waa inaad jirtaan markii badida dadka alla ka hadlayay muxuu ku yidhi rasuulka wamaa aktaru nnaasi walaw xarasta bimuminiin aktarka dadku ma ahaanayaan sikastaba u dadaala kuwa iimaan iyo diyeesa aad badadaadiya muminiin ma noqonayaan marka yaan lagugu qaldin dadka waa kuwaasi ummadaada dhinac ka raaca inanta muslimadda ahay ha ku kasoomin dadka halaagsame waxa ay ku halaagsameen ha ku kasoomin dadka khasaaray waxa ay ku khasaareen ha la mid noqonin banaadka kaasiyaadka ah oo caariyaadka ah la labisan dhaadhaawan mutabarijaadka ah la fidneeyey musiibadu ku dhacday oo ilahay diintiisa ka durkay kuwaasoo kale ha noqonin oo rabbigaa ka baq subxaana wa tacaala dhib weyn inuu haysan karo dadka noocaasa haddaad dumarkaad kamid noqotid waxaad kamid noqonaysaa xadiidka uu nabigu muslim ku sheego ahaa waxa jannada dega waxa ugu yaraan badan waa dumarka sidaas ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam marka rasuulka la weydiiyena wuxuu yidhi dhammaantooda ayaa badan iyo sheegashadooda mucjisaadka rasuulka sala allahu calayh wasalam waa mi-aad way farabadan yihiin mucjisooyinka nabiga maalin walba mucjisa nabiga tiisa ayaa soo baxda waxau nabigu ka warramay sala allahu calayh wasalam wakti aad u fog iyo wakti aad u durugsan in la heli doono niman la yidhaha suras boolis ah oo dadka garuuma la dhaca oo ummadda dhiba oo ummad aan dembi layn dembi u yeela wuu ka warramay in la heli doono haween la labisan oo qaaqaawan sala allahu aleyh wasalam xadiidka uga warrama waxaa qoraya axmed iyo muslim dabaraani rasuulka sala allahu aleyh wasalam kolka wuxuu yidhi sinfaani min ahli nnaari lam arahuma laba kolo oo dadka ka mid a oo ahlu naara ayaa jirtoona uu weli arkin maxay kala yihiin qawmun macahum siyaadun ka abnaabi ilbaqar yadribuuna biha annaas kuwa waa kuwo ula garuumaa wata oo dadka ku garaaca waxay wataan siyaad sheedallo lo-da saynteeda la moodo ummadday la dhacaan waa surabka waa booliska waa qolada uu rasuulku u yidhi cara allay ku kallahaan ku caraabaan ciqaab alla waxaan hayna maba shaqaystaanba waaba layska yaqaan noocaa weeye qolada labaad wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumilaat waa haween la labisan oo kaakaawan oo daacada rabbi ka jeeda dadkana ka jeediya sida zaniya dumarka sinaystay u sanleeyaan dadkana ugu sanleeyaan markay soconayaan way iska jabiyaan waana isla weyn yihiin jirkooda qaar bay qariyaan qaarna way muujiyaan dharka ay xirtaan jirka ayaa laga sifeeya isagoo gaali ah ama jirkooda ayay ku dhajiyaan si ay u gadmaano iib u galaan dumarka noocaasa waxuu rasuulku ku yidhi riwaayadda muslim iyo axmed laa yadkulna aljannata walaa yajidna riixahaa jannada ma gelayaan carabteedana ma helayaan carabta jannadana waxaa laga helaa shan boqol oo sano meel loo socdo riwaayadda dabaraani waxuu rasuulku ku yidhi sala allahu aleyh wasalam alcanuuhunna fa inahunna malcuunaat markay idinka hor yimaadiinba waxaad ku tirahdeen lacnadu idinku dhacday way lacnadan yihiin sala allahu aleyh wasalam waa malcuunaat buu rasuulku yidhi malcuunaad weeye lacnada dumarka noocaasa rasuulku wuu ka warramay sala allahu aleyh wasalam waxaadna arkaysaa awqaad aan dhirir badnayn baa la helay saxaabadu way la yaabsanaayeen dumar la labisan oo qaaqaawan oo madaxoodisa u yaalla ru'uusahunna kaasinimati lbukti ilmaa'ila hageela yani kurus kale oo weliba leexada leh camal waa isaageerta iyo bakeerida shaydaani dumarku madaxa ku inxiraan iyo afar iyo labaatanka sacanay xagga xagga ka gelinayaan iyo sinta burukada la yidhaahdo oo ilaahay barakada ka qaada dadka xirka waxaa weeye ashyaada noocaasa nabigu sidiiba u sheegay sida uu sheegay u dhacday sala allahu aleyh wasalam waa mucjizo rasuulku sheegaya sala allahu aleyh wasalam haddaba ummadda islaamkaa waxay sharaf ku leedahay waa akhlaaqda ummatul islaam sharafteeda iyo qaymaheedu waa akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan shay walba oo khayra ayay fura u tahay wax walba oo yani lagu liibaanana asal bay u tahay shar walbana akhlaaqda wanaagsan baa lagu xidhaa oo laysaga durjiyaa akhlaaqdaas wanaagsan waxaa ka mid ah inantu inay xisooto xijaabato ragga ka dhawrsato ragga ay iska ilaalido dariiqa markay maraysana ay dhinac u bayrto sidau nabigu xadiid ku sugan ku yidhi can abu daawuud oo marka duruqiisa la kulmiyay xasana calaykunna bixafaati dariiq dumarkow laasima wadooyinka dhinacyadooda wadada dhinacka mara hay isku maranina wadada bartankeeda yani fainahu laysa lakuna an taxbudna dariiq dariiqa bartankiisa inaad martaan maraynin bay macno ma mari karta wadada dhinac ka mara marka raggay marayaan si aana raggeedin kusu jiirin sharafta inantu saas ayay ku jirtaa wuxuu yidhi nin shaacira oo ka hadlay akhlaaqda wa inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat fa in humuu dahabat akhlaaquhum dahabu ummadu waxay jirtaa inta akhlaaqdeedu jirto akhlaaqda dadka hadday tagtana ummadaasu way u dhammaata buu yidhi way tagta ummadaasu way ku dayday ummadahan maanta laleeyaha waa islaam oo boqol kiiba boqol muslimka ahaa lagu sheegay maxaa dib ugu dhacay akhlaaqdiibaa baabaaday waxaana ogaanay masiixiyaddu inay hore u yidhaahdeen muslimiinta waa in diinta laga bixiyaa akhlaaqda laga lumiyaa saysan rabbina xiriir ula yeelan sharaftiiyo qiimo ilaaliyan aysan u helin hadalladii aanu soo qaadanay sala saas ayaa ka mid aheed oo aanu uga hadlaynay masiixiyaddu waxay samaynayaan waxau yidhi nin shaacira oo hadlaya naciibu zamaanana walceebu fiina zamanka ayaan ceebaynaa ceebtuna annaga ayay nagu taallaa ee zamanku ceebma lahan maxaa yeelay wamaa lizamaanina ceebun siwaana zamankanaga ceebu uma sugna annaga aan ahayn buu yidhi zamanka ceebta soo gaartoo dhan oo ceeban annagu keenayno oo la nimid meel kale kama imaan marka waxaa laga doonayaa sharafta iyo qiimaha dumarka waa inay aqallada ku sugnaadaan raggana ka durgaan indhahooda ay laabaan siduu alla u yidhi waqul lilmu'minaati yaqdulna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha haye indhihii dumarka waxaad ku tiraa laaba indhaha indhaha ha laabeen duruustiina xisiya oo jirkiina qariya maxaa yeele marka xijaab laleeyaha ha la qaato waxaa laga rabaa inantu inay laba meelood ka xijaabato labada meelood ay ka xijaabanaysa waa xijaabka arajirka ah inay jirkeeda ku qariso oo la taaban karo iyo midka macnawiga oo ah yani sariirta waa inay xisootaa sawkeeda gaabisaa daymadeeda yaraysaa ragga aysan diirin dumarka maanta jooga adiga waa ku diinaya inaad ka durugtamaana kaama durkayaan waa cajiib waxaa la kala garanayaaba wax laysiinta wax u qabataba waa kalla maa yuujid oo rabbi aan laga boqo subxaana wa tacaala diinadiina ha muujinina waxaa soo muuqda mooyaane ilaa ma adhara minha culamada qaar wejiga gacmo ku fasireen gabalna ay yidhahdeen waa wixii dabaylu faydo dumarka ha ku dadaalen inay wejigooda iyo gacmahooda qarsadaan way u fiican najlaa inay yeelaan waxay isku hayeen culamada hadday doonaan masaladu waajib maana iyo waajib weeyaan oo anagu wujuubkeeda weli waxaa laga yaabaa inaana wax ku cad u haynin laakiin ha ku dadaasho inantu inay jirkeeda nimanka ka qarsato saas ayaasan ugu jirtaa inanta muslimadda ah sharafteeda iyo qiimaheeduna waa nuucaa rabbi waxau yidhi diinadiina ha muujinina ilaa nimankiina maahane walyadribna biqumurina calaa juyuubiina xabadka hagoo ku soo raaxiyo jirka mara ku laalaadiyo madax iyo najada oo isqariya diinadiinana ha muujinina ilaa libuxuulatiina ilaahay ninka u hormariyey aabbihii gabadha dhale ninkaa laga hormariyey xilmada ku jirtaa waxa weeye gabadha jirkeeda oo dhan qof arki kara ninkeeda laga arkaa adooga meel ka mamnuuca ayaa jirta oo usan arki karin oon loo ogolay in la tuso walaalka saas oo kale markaa waa layidhi ilaa libucuulatiina aw aabbaa'ihina aabbaheed aw aabaa'i bucuulatiina ninka ayada qaba ilmaha ay haween kale u dhashay aw abnaa'ihina iyo ilmahay ay wiilashii ayadu dhashay aw ikhwaanina walaalaha la dhashay ku aabbayo hooyada ah ama ku aabbaha ah ama ku hooyada ah ama naaska la joogay markaas ka gadaal waa layidhi aw bani ikhwaanina aw bani akhawaatiina waa wiilasha kula dhashay wiilasha ay dhaleen baa laleeyahay oo kuwa eedada runta u tahay iyo kuway habaryarta runta u tahay aw nisaa'ihina waa gabdhaha muslimaadka ah naagaha gaalada ah waa inay dumarka muslimaadka ah iska asturaan dumarka gaalada jirkana looma muujin karo maxaa yeelay nimanka kaaga sheekaynaysaa culamada qaar hay yidhaahdeen waxa weeyaan meelaha xariskaabaa loo diidan yahay mooyaane meelaha qaar way arki karaan laakiin naag gaala ah haddaad jirkaaga u muujidid khalas waxay kaaga sheekaynaysaa nimanka gaalada ah rabul ciisa wuxuu ka sheekeeyey addoommada gaalada laga soo qafaasay dadka aqalka yimaada oo aan ayagu naaga wax ka ogeyn taabiciin khayru ulil ilba min arijaal waa kuwa aan dumarba xaaje galayn oo aan naagahaba ogeyn oo dadka ay qaar yidhahdeen waa doqomo iyo ilmaha sakiirada oo aan weli awraadka dumarka garanaynin dadkaasaa la fasaxay wixii ka soo haray inanta muslimadda waxaa la yidhi jirkeeda ha ka qarsato oo rabbi haka ha ka cabsato inanta muslimadda waa inay dhaqan gelaysaa awaamirta allah dumarka muslimaadka aw rabbigiin ka cabsada oo rijaasha muslimiinta aw rabbigiin ka cabsada dumarkiina asura waayo rasuulka sala allahu alay wasalam waxa uu sheegay ninka haweentiisa xaaraan ku fiirsada inuu dayuus yahay dayuus marka yaan la noqonin nin kasta yowsan dayuus noqonin ee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala sunan tirmidi ibnu khusayma iyo kayrkood waxaa ku sugan xadiid sanadkiisa oo wanaagsan iyo culamadu yidhahdeen waa saxiix bal inan kastoo muslimada xadiidka ha maqasho waxa uu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ina almar'ata cawra faidaa kharajat istashrafaha shaydaan haweentu cawro weeye markay asalkeeda ka baxdana shaydaan baa qurxiyo suuq geeya shaydaankaa suuq geynaya oo iib geynaya shaydan ku iibsada waa shaydaanku waa suuq waa istashrafaha shaydaan waxaa laga wadaa shaydaanku inta siinayo indhaha bani aadamka ku soo jeedinaya say dadku u arkaan oo loogu jeedo adagna way ka dhacaysaa fitna u halkaa ka wadaa marka waxaa inanta muslimaddaa lagu amrayaa in alla intay u suura gasho inay socodka yaraydo oy wareegga joojido oy xagteeda dhulka ku yarayso taas ayaa laga doonaya waayo rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi xadiid ku sugan axmed iyo abu daawuud oo saxiixa laa tamnacu nisaa an yakrujna ila almasaajid dumarka ha ka mancinina inay masaajidda soo aadaan wa buyuutahunna khayrun lahunna laakiin masjidka waxa uga khayr badan akalladooda haddana sala allahu alayh wasalam ha u diidanina dumarku inay masaajidda yimaadin laakiin aqalladooda uga khayr badan buu yidhi waatuu xadiid xasan nabigu ku yidhi khayru salaati nisaai qacru buyuutiina dumarka salaadooda waxa ugu khayr badan aqalka bartankiisa midda lagu tukado oo ugu hoosayda noocaa weeye inanta muslimadda rabbi ha ka cabsato diinta islaamku ma xarimto wax maslaxa dadka ugu jirto ama manfaca maxaa yeelay maslaxada iyo manfacada diinta islaamka keliya ayaa garanaysa diinta islaamku waxay la timid khayr kulligii ayadoo noo banaynaysa shar kulligeenna naga macinaysa ragga iyo dumarka hala kala dhawro marka la leeyahay khayr kulligii baa ku jira laakiin haddii laysku daro oo dumarkay caddaysi noqdaan malayba laga soo qabto sidiisii ay noqdaan oo madaxooda saafiraad ka dhigaan waa cajiib maanta wax ayaa badan inanta gaalnimada lagu sheegayo iyo midda islaamka lagu sheegayo wax lagu kala yaqaan ma lahan sangabuurka u caddaysan xeer qaanjiri ba umarsan inna arrin yani sida rinjiba umarsan tanna waa umarsaya goonay qabtaa tanna way qabtaa nin bay garab haysataa tanna way haysataa tanna magaceeda ayaa faalima la yidhaha tanna helitaan iyo magac kale leeda waa nooca wax kaloo lagu kala yaqaan baa laleeya waa cajiib markaasaa leeya islaam baanu ahay islaam islaamkan waa islaamkee rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala ilaa ay dumarkii gaalada ahay dumarkii innaga islaamka ay ku waaniyeen war xijaabkiina ha ka teginina meel aan xijaab ka xiranoon aqalla ku sugnaanaan la nahay gaaladii baa kaa sheeganay waxay naga taagantay tiri gabadhii suxufiyadda ee yaa aqalladiina idinku celiya oo maraykanka una yaa aqalladiina idinku celiya adinkuna waxaa taagantihin yaa idin naga soo saara bal intaan isu jirna arka sidaas ayay leedahay rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala oo diinta islaamka aanu garanno in lagu socdaa inay laazim tahay qofka xijaabka inkiraana uu cadow alla yahay inanta muslimadda ah jirkeeda ha qarida markaan leenahay waa inay garataa aangowgeeda iyo lugteeda in la qariya inay waajib ku tahay sida uu rasuulku cadeeyey sala allahu alay wasalam waati xadiidka uu nabigu ku yidhi man jara sawqa khuyalaa lam yandur illa ilayhi yowma alqiyaama umu salama nabiga waxay weydiideen marada dumarka see la yeelaya taa ka raarciya kudhu raarciya ayuu nabigu ku yidhi inanta muslimadda ee santada bartankeeda ku geysata xijaabka inta kalena sarabaadyo iyo sigid soo xirataa ha ogaato inay dadka cadowga allaa shabahday waa ay wadataan aysan xijaab noqonayn waana reer magaalnimo taas xijaab lama yidhaahdo waa noolo cusub waa ka helaa dad badana waa arkay aan diinta qad ku lahayn oo baararka gelayo oo niman shayaadiina la socdo dar xijaab waa xigtay maxaa dhacay waa noolo cusub way ka helaan dhaqankeedan ay ka dadsa noolaha ka hela weeyaan bis uu cajabiyey wax kale oo ku jira oy u wataan ma lahan waayo qofku hadduu xijaabka alle dardi iyo diin u qaatay waa inuu xinaa waa inuu xakameeyaa inanta muslimadda waa inuu wax walba xijaabku ka maxiyaa waayo rabbi dardi ayay jirkeeda u daday ilaahu adiga dartaa ayaan jirkayga u daday naarta iga dad oo iga ilaali inay taagantaa la doonayaa laakiin inay meel walba ku qaawan tahay ma ahan inanta muslimadda waxaan waxaan usoo jeedinayaa naseexo uma banaana inanta muslimadda ah inay jirkeeda wax ka bedesho sida kuwa fanaxda iyo shabelkaa korta kuwa burukada saarta kuwa jirka durdura rasuulka alle xaadiis saxiixa ayuu ku lacnaday waana cadow ilaahay dadka noocaa sameeya inanta muslimadda ayay samaynin ciddiyaha rinji lama marsan karayo lama marsan karayo rinjiga faruuraha la marsado mamnuuc weeyaan inantu ninkeeda ha isu qurxido waxaan suuradeeda bedelaysa isku qurxinaysaa suuradda wax bedelo oo sharcigu ogolaya waa waxyar ciddiyaha ha la jaro iyo sinta kilkiraha la iska xiirayo shareecada ogolaatay suuradda bani aadamka wax bedelayo oon alle ugu talagelin mamnuuc weeye wax alla wixii jirkaaga wax looga bedelayo waa inaad daliil u keensataa haddii kale lama bedeli karayo ninka hadday gabadhu isu quxido wax walba sooma yeeli karta laa midda kale gabdhaha muslimaadka oo xijaabka wataa uma banaana waana ka mamnuuc inay tagaan naagaha gaalada meelahay sinta ku shamleeyaan marka la guursadka tago inan walba meelaha gaaladu sinta ku shamleeyaan baa la geeyaa halkaasi saalon tagi gabdhihii sinta hagaajinayay sintaa la ii hagaajiyaa hadda taan yara waa ka helaa rabbi aan laga xisoodo subxaana wa tacaala war waxaasu diin ma ahan rasuulkuna waasuu xadiis saxiixa ku yidhi maa min imra'atin tadacu siyaabaha fii gayri baytiha ilaa hatakatha baynaha wa bayna allah haweeney ma jirto dharkeeda ku ficida meel aan aqalkeeda ahayn ilaa ay jirto ayada iyo rabbi wixii ka dhexeeya way dilaacinta culammadu waxaa loola jeedaa bay yidhahdeen xadiidka asaga meel kasta oysan haweenku isku hubin inay ku asturaanaysa hadday mariheeda ku bixido ayada iyo rabbi waxba kama dhexeeyaan meelka waa inay isku hubtaa inaan loogu soo geli karin laakiin hadday dharkeeda ku siibato meel walba taa gaalada meel ay madax ka tahay darka ku siibato waaba ku soo geli nimanka waaba kaainada gormada isu aaminta haye haddaad hadday doonto daawatinta kaa buumisay kugu kuu marayntaa waaba cadow ilaahay cadow ilaahay baa sintaada u aaminto jiri cadow sinta iiha hagaajiya daawo ii marmariya daawo madaxa kaa qaribto oo sinta kaa buumiso oo sintu kaaga daatay kuu marin wayna kugu dhicin dumar badanna way ku dhacdabaa waayo waxaan arka kuwa ka cabanaya rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala cadowga islaamku waxay isku dayayaan sida suuxiyada mas-uuliyadda yahuudda iyo kayrkood oo duqaata iyo kaafiriinta ah inay islaamka tashwiihiyaan oy fool xumaysiiyaan ayagoo been iyo taswiir adeegsanaya iyo waxaan diintu qabin intaba marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala dadkaa gaaladaa yaan la waryeelin in badan baan ku celcelinay gaalada yaan la waryeelin yaan la waryeelin gaalada allah subxaana wa tacaala amar buu ku bixiyey cadowgeena inaana waxba ka yeelin laa tattakiduu caduwii wa caduwakum wliyaa awliyaa ha ka dhiganina cadowgeyga iyo cadowgeyna tulquuna ilayhi bilmawadda adinkoo maxaba iyo jacayl tusinaya waqad kafaruu bimaa jaakum min alxaqi ayagoo ku gaaloobay wixii idin yimid oo xaqa ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala ikhwa rabbi ha laga boqo waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa bacdamaa in badan laga hadlay xijaabka inanta muslimadda ah iyo inanka muslimkaa labadaba aan ku odhanaya rabbigiinka cabsada ikhtilaafka ha la yska ilaaliyo dumarku kaawanaanta iyo jirkooda oo ay qaar muujiyaan ha iska ilaaliyeen ragga iyo dumarku kala dhawrsada waxaa laga sheegaa raggii khayrka badnaa sida saciid ibn musayab iyo rag noocaasa ha la ii aamino oo ha la ii dhiibo fido iyo dahab laakiin yaan gabar addoon oo midow xataa la ii aaminin marka macnahaas waxa weeye nin iyo naag markay kali isla noqdaan shaydaan baa saddex ku noqonaya aad iyo aad arrintaa looga fiirsado waxaadna moodaa wax walba in layska sahladay wax walbana caadiska noqdeen gabadhii safarka caaraanta waa u bareertay xumaan oo dhan waa loo bareeray kitaabkii waa la casriyeeyey maalin kasta reer magaalnimo cusub baaba la gaarayaaba diinta dhan waxay noqotay reer magaalnimo tatawur sayaadiinta oran jirtay tatawuriya diinta ilaahay oo rabbi aan laga bogo subxaana wa tacaala marka naseexada aan inanta muslimadda u soo jeedinaya waxa weeye aan noqonin rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiidkiisa ilahay uu ku yidhi rubba kaasiyatin fi dunya caariyatin fi laakhira waxaa bannaan doonta in la helo dumar adduunka ku labisa aakhirana naxariistaa laga qaawan oo aan dharkooda aysan qaadin sandadood dhow sandadood laga buuxiyo say u wadaan diracyo khafiifa iyo goonooyin shaydaan iyo wax daran naxariista alloo danna ka qaawan sidaas ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninka muslimka oo haweentiisu qaawan tahay kuna fiirsadaana qaa'im weeye waa qaa'im cadow alla ayuu noqonayaa ha iska ilaaliyo mid kastoo inantaada haweentaada iyo dadka aad mas-uulka ka tahay waa inaad ku qasabtaa ood kula dagaalantay inay ijaab xirtaan diinta ikraamaan haddii kaa daada diidaan ku kala dhinta ku kala taga taasaa la doonaya ma kala kacay dhe wabada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagsaw abada xataa tushriku billahi waxda saas arrintaa noqoto adinka iyo annaga dhexdeena cadaawa ka baahirsay ilaa aad rabbi kaliya isu diidaysaan xaaladdu waa inay sidaa ku dhamaataa laakiin inay iska socotoo la yidhaah maye eh maye saasay oo rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala warkiinta intaan ka dhiganay ma aha war islaamkan ha lagu dhaqmo kitaabka alle iyo sunnada ha laga run sheego hablahan qaaqaawan oo cadaysinkaana la joojiyo dumarka cadaysinkaa oo qaaqaawaninka ku soo dhaweeya oo sidaa raalli ku noqda cara ilaahay iyo cara dadka muslimiinta oo dhan ay ugu duceeyaan lacnad iyo carada rabbi iyo lacnada malaa'igta ayaa ku wada dhacaysa waa qaylnayaana ma lahan alla wanaag wanaagga ha loo sheego hadday qaada diidaan ha lagula kala dhinto nasiixa diinka way qabtaa islaamka in laysu sheego waa la qabaa laakiin ma ahan mujarad inanta loo sheego wanaag waga caayin waxay leedahay ma waxaan hadda iga rabtaa inay isbadjiini noqdo xijaabka isbadjiini baa laga dhigay gabar marada jida haddii la arko waa maxay isbadjiini waa lagu leeyahay marka isbadjiini ilaahay baa noqonaya illa ilaah baa yidhi marada aan la jiideen marka reer magaal alla wax ma garanaya alla subxaana wa tacaala gabadha isbadjiiniga waa maxay tan isbadjiini bay noqotay xagga marka laga laabto waxaa la leeyahay balaayay la dedadan yihiin kuwa qaaqaawa iyagu balaayo lama qaawana miya balaayo la qaawan maqla missouriga balaayay la dedan yihiin balaayo hoos ku wadaan rasaasay qariyaan xaggay wax ku sidaan saasaa lagu leeyahay midda qaawan oo cadaysinka oo meel kasta lagu fuulay waa gabar sharaf leh nin kasta oo madaxa iyo nin kasta oo qonyahana iyo nin kasta oo xoolada gaarigiisa hore ku saaranta ilaa man raxima rabbuka mooyaane wax yar oo rabbi unaxariista mooyaane waa la qadari qaynama leedahay ina tare magaalada waa waxa ay noo sheegaysa haweenkii gaa yani maraykanka oo gaala tahay maxay nagu jiri san iyo toban jirada iyo labaatan jirka waxay doonaan bay sameeyaan ayagoo biismi madaniya reer magaalnimo iyo xadaarad iyo xurnimo taaganaya bay waxay doonaan sameeyaan war bal dhibka jirintoo leegi harka ikhwaani rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala xaqaana sidau yaa loo ilaaliya haddii wanaag la doonayo waxaa intaa dheer dadka muslimiinta ah oo waata lagu yidhi ha xijaabteen dumarku ha iska ilaaliyeen dadka ay u dhiibanayaan ilmahooda ilaa shareecada waxay amartay marka wax la barbaarinayo in lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan xijaab iyo asuraan kaadimada aad ilmahaaga u dhiibanaysaa waa inay muslimo tahay oysan gaalad ahayn ninka muslimkaa sidoo raalli ugu noqday ilmihiisa inay u rabaydanaa gaala ah oo aan diin lahayn waxaa laga yaabaa inuu yidhaha nabiga wiil yahuudiya oo sabiya u adeegay dimni buu ahaa reer madiinuu kamid aha dimni buu ahaa rasuulkuna waxau doonayay inuu islaamka kusoo dumunto taa muskilad ma lahayn laakiin waxaan kaloo la sheeganayaa ma jiraan naaga gaalaha ilmaha loo dhiibinayaa way xanaanaynayaan ayugaa xambaara ayugaa sida wax walbay ka qabtaan wahaakada hadda waxaa la leeyahy canugu maa canug diin la noqdo ilmahan diinta waa lagu kari waayo oo see diin lagu karaya yaa ku neefsaday yaa ku afbaray yaa xambaaray haye yaa tarabiyeeyey ma taqaanaa waa aan laa diina oon diin alla shaqo ku lahayn cadow allan ah kaas ayaa gacanta loo geliyay marka ma rija laga qaba ilmaha noocaas inay hagaagaan rijo lagama qabo marka dadka muslimiinta oo rabbigii ka cabsada habluhu markay yaryar yihiin wiilashuna ay yaryar yihiin baa lagu soo barbaariyaa inay habluhu xisoodaan oy ragga iska ka dhuuntaan wiilashana lagu barbaariyaa inay dumarka iska ilaaliyaan waxaana ku barbaari kara hooyo muslimad ah oo diin leh ayadu xijaab iyo sharci ku socota ayadu ragga ka dhawarsan oo meel cadaysim ahayn laakiin mid nin alla ninka u yimaada gacanta u dhiibaysa wax alla wixii soo yeera suuqa uga dhawaaqaysa ilmahana saacad walba ku odhanaysa wasaqiyey wax dub ku baxo ninkaan haydinku dhacdo wasaqiyey lacnad baa kugu taaleen waxa ku odhanaysa ma haween bay noqon ma ilmay wax ka qabanaysaa la mase murabbiyad wax rabta inay noqonaysaa la war rabbi ha laga fogo subxaana wa tacaala wardiintaan la yicitaanka aan kuwana aan joojin oo aan sidaysa ugu soconno rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku oranayaa isagoo yani ka hadlaya dadka gaalada in laisku shabaho amase cadowga xadiidka hore u daliishanay man tashabaha biqawmin fahuwa minhum marka xadiidka dantaan kalaya waxa weeye haween alla haweentiisa sadeedu muuqato iyo mid alla midda camalkeedu muuqdo iyo mid alla midda labiskeeda tafsiid ku samaysa ragga ayay shabahday ragga ayay shabahday waxayna markaas soo gelaysaa qolada uu nabigu ku yidhi lacana allahu almutashabbihaati min annisaai birijaal naxariista allaha ka gursiyo dumarka isu ekaysiya nimanka oo sida ragga u labista salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka markuu ka sheekeynaya dumarka muxuu yidhi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala rijaali nisa min annisaa waa xadiis saxiixa ku sugan gadaalkii ugama tegin ragga wax uga dhibaato badan dumarka in alla inta dumarka iyo raggu ay kala socan yihiin khayr baa dadka u dambeeya maantii dumarku ay aqalada ka soo baxaan sidii reer banu israa'iil rag iyo dumarba way halaagsamayaan waayo rasuulku wuxuu noo sheegay sala allahu calay wasalam halaaga reer banu israa'iil wuxuu ka bilowday macasiyo ay dumarku aqaladooda ka baxeen oo ay qaawanaan iyo jine iyo qurul iyo waxaan diinaya adeegsadeen rabbi dadka ka baqa oo diintan shaygtay ugu socda maan noqono waryaan xaqa la layicin oon kitaabka rabbi lagu tumanin الله سبحانه وتعالى إذ يترف أوزع علي المسلمين اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلي علينا من لا ولا تصلي علينا من لا يرحمنا ولا يخافك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صلى الله على نبينا محمد امين. طيب